bismillahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado oo subax walba aad ka dhegaysataan hadaha oo kale raadiyaha cadaado marka laga reebo subaxnimada jimcaha mar kale kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal barnaamijka falanqaynta wararka saaka qodobadaad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona maamulka hirshabeelle iyo koonfur galbeed oo heshiis ku kala sicday magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka koonfur galbeed haddaba heshiiskaasi muxuu salka ku hayaa barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa qodobada kale barnaamijka aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha maamulka koonfur galbeed laftagareen waxa uu caddeeyey mowqifkiisa ku aadan doorashada la filaya inay ka dhacdo soomaaliya haddaba muxuu ka yidhi waraysi uu arrimahaasi kaga hadlay ayaad barnaamijka falanqaynta wararka aad ku dhegaysan doontaan bariga gobolka mudugna waxaa ka bilowday wejigii labaad ee shir lagu xalinayo colaada gobolka mudug saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa kulamadaasi hogaaminaya xogo la xidhiidha ayaan barnaamijka falanqaynta idinugu soo gudbin doonaa waxaa sidoo kale barnaamijkaaad ku dhegaysan doontaan puntland oo gargaar gaasiisay shacab ku dhibaataysan gobolka gardafuul gaar ahaana deegaanka caluula madaxweyne ku-xigeenka ayaa halkaasi gaaray waxauna ballan qaaday dadka gobolka gardafuul ee maamulka puntland in la caawin doono barnaamijka ayaan dhegeystayaal idigu soo gudbin doonaa qodobada kale ee barnaamijka dhegeystayaal aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doona taliyaha ugu sarreeya ciidamada wadanka kenya oo si qarsoodiya u yimid deegaanada koonfurta soomaaliya gaar ahaana deegaanada jubbooyinka haddaba maxay tahay ujeeddada taliyahaasi u yimid barnaamijka ayaan idgu hayaa qaybaha dambe ee barnaamijkan waxaad ku dhegaysan doontaan xubinta kalamaan gabagabadana waxaan idiin soo gudbin doonaa
dalkan ii dadkii diintay furqaan ii duunyadaad nool dawliin baahnay wadanayaw dawliin baahnay
mar kale kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado waa subaxnimo isniina taarikhduna ay ku beegan tahay saddexylabaatanka bisha labiyo tobnaad laba kun toban iyo sagaal barnaamijka waxaa soo saaray saaxiibkay gallad anigoo sharmaarkaana waa idinla socodsiin doonaa dhanka farsamadana waxaa iga saacidaya saaxiibkay karaama madaxweynaha maamulka hirshabeelle iyo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa heshiis ku kala saxiixday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa shir ku yeeshay xubno ka mid a golaha wasiirada maamulka hirshabeelle iyo koonfur galbeed waxaana shirka gudoominayay madaxweynaha labada maamul maxamed cabdiwaare iyo sidoo kale cabdicasiis maxamed laftagareen waare iyo xubno ka mid a golaha wasiirada ayaa dhowaan baydhabo ka qaybgalay munaasabad lagu xuseeyey sanadguuradii koowaad ee markii xilka madaxweynaha koonfur galbeed loo doortay cabdicasiis xasan maxamed laftagareen markii uu soo dhammaaday kulanka kadib waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka warfaafinta maamulka koonfur galbeed xasan cabdi maxamed ugaas xasan wada hadal dheer waxyaabaha ay sida tooska ah u dul istaageen kana wada hadleen waxaa ka mid ah arrimaha amniga in la wada wadaago xogaha amniga sida dhaqdhaqaaqa nabaddiidka iskaashiga howlgallada wadajirka ah oo ay wada hor kacayaan guud ahaanba hay-adaha amniga dowlad goboleedyada hirshabeelle iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya in la isu furo jidadka guud ahaanba ay dhibaatada ku hayaan nimanka nabaddiidka al-shabaabka ah jidadkaas oo ah jidka u dhexeeya magaalada baydhabo iyo magaalada muqdisho oo isku xidha waan ognahay intiisa badan inuu furan yahay gaar ahaanna meelaha qaar ay dhibaato badan ku hayaan nimankan shabaabka ah oo dhibaatada ku haya labada dowlad goboleed iyo ummadda soomaaliyeed intaba sidoo kalena la furo jidka weyn oo isku xidha magaalada beledweyne ee caasimada gobolka hiiraan iyo magaalada muqdisho jawhar iyo xudur intaba in laga wada shaqeeyo amniga xuduudaha labada dowlad goboleed hirshabeelle iyo koonfur galbeed soomaaliya inay ka wada shaqeeyaan guud ahaanba hay-adaha amniga ah isna dhaafsadaan xogaha cadowga iyo la dagaalanka al-shabaab gumurtiyeedka waxaa kaloo lagu xusay arrimaha fatahaadaha oo guud ahaanba webiga shabeelle iyo roobabkii sanadkan ka da'ayey soomaaliya ay dhibaato badan u geysteen labada dowlad goboleed labada dowlad goboleed waxay si wada jir ah ugu mahadceliyeen dhammaan hay-adaha iyo dadkii gacanta weyn ka geystay gurmadkii wax ku oolka ahaa ee loo fidiyey dadkii webiga shabeelle uu ku fatahay iyo robabkii dayrta ahaa oo sanadkan ka da'ay labada dowlad goboleedba sidii loogu soo gurmaday iyo isgarab istaaggoodaba waxay u mahad celiyeen in guud ahaan dadkii horay gacanta ugu geystana loogu mahad celiyo gaar ahaanna weli maadaama ay xaaladdii taagan
weli dhegaystayaal waxaad la socotaan barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado markaana bariga gobolka mudug taliyaha qaybta koob iyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya cabdicasiis cabdulaahi qooje ayaa gaaray deegaanka buqalooc oo gobolka muduga halkaasoo dhowaan uu ka furmay wejiga labaad ee shirka nabadaynta beelihii ku dagaalamay bariga gobolka mudug wafdiga taliyaha waxaa afaafka magaalada kusoo dhoweeyey guud ahaan bulshada deegaanka sida odayaasha haweenka dhallinyarada oo dhammaantood kaga mahad celiyey dadaalka ay ku bixinayaan nabadaynta bulshada walaalaha iyo doorka ay ka qaadanayaan ammaanka gobolka taliya qooje ayaa bulshada uga mahad celiyey sida ay wadajirka ee ula shaqaynayaan laamaha ammaanka iyo soo dhowayntooda isagoo tilmaamay in al-shabaab aysan ishortaagi karin adeega shacabka soomaaliyeed ay u hayaan saacadaha soo socda ayaa la filaya in deegaanka boqalooc oo gobolka mudug ka tirsan uu ka furmo wejiga labaad ee lagu xalinayo maleeshiyaadkii ku dagaalamay bariga gobolka mudug kaasoo ka qaybgalayaan odayaashii waxgaradka labada beelood weli dhegaystayaal waxaad la socotaan barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa soo bandhigay mowqifkiisa ku aadan doorasho soo socota ee soomaaliya ee sanadka isagoo waraysi siinayay telefishinka soomaaliya kaybal ayuu sheegay in mowqifkiisa uu yahay in wax lagu doorto ilaa inta laga samaynayo tirikoob dadka islamarkaana doorashooyinkii hore dalka uga dhacay la qurxiyo waa kan madaxweynaha oo arrimahaasi ka hadlaya maamul ahaan waxaan jeclaan lahaa doorashada inay u dhacdo in koow marka ugu horeysa ay u dhacdo in la helo si intii dadka laga tirinayo oo soomaali tiradeeda laga ogaanayo oo deegaanada ay ka xoroobayaan in kii la isku doorto statekiina la aado oo nin walbaba dogaan doorashadiisii uu tago na lagu doorto soomaaliya horababa ayadii baan qurxinaynaa maalintii tan tii ka horreysay lix iyo tobankii waxaa wax soo doortay oday keligiis lix iyo tobankii konton iyo kow baa soo dooran maanta dad ka badan baa dooran kara jaaniskeedaan haynaa boqol baa la gaarsiin karaa deegaanadii baa la badin karaa toddobaatan iyo toddoba xildhibaan baa koonfur galbeed lagu doortay maanta waxaa lagu dooran karaa xudur waxaa lagu dooran karaa marko saddexda gobol baa la kala geyn karaa ayadii baan xoogoo waxaan qabnaha in lasii qurxiyo oo meel fiican lasii gaarsiiyo
weli dhegeystayaal waxaad la socotaan barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado qaybihii dambena waa isla soo gaarnay maamulka puntland ayaa waxa ay gargaar gaarsiiyeen dad ku dhibaataysan deegaanka caluula ee gobolka gardafuul madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland axmed cilmi cismaan karaashi wafdu hogaaminaya ayaa booqasho ku tegey degmada calule ee gobolka bari halkaasoo madaxweynuhu daafuray gurmud la gaarsiinayay dadka ay roobabku saameeyeen ee gardafuul madaxweyne ku-xigeenka puntland mudane axmed cilmi cismaan karaash ayaa si rasmi a u daafuray gurmud la gaarsiinayay dadka roobabku ay saameeyeen waxaana diyaaradda madaxweyne ku-xigeenka axmed karaash la socday gurmud ay wadeen sidoo kale bilow ay u tahay duulimaadyo toddobaadkan gurmud gaarsiin doono dadka sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka puntland mudane axmed cilmi cismaan karaash ayaa markii uu gaaray caluula waxa uu xariga ka jiray garoonka diyaaradaha degmada caluula oo dayactir lagu sameynayey wari dhegeystayaal waxaad la socotaan barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado markaana kenya taliyaha guud ee ciidanka difaaca kenya samson mathawa ayaa booqasho aan la shaacin waxa uu ku tegey taliska ciidanka kenya ee gobolka jubbada hoose samsom ayaa ciidamada kenya ee ku booqday saldhig ay samsom ayaa ciidamada kenya ku booqday saldhigga kudhaa ee degmada badhaare ugu hambeliyey sanadka cusub waxaa sidoo kale uu sheegay inuu salaan uga siido madaxweynaha kenya uhura kiyata isagoo bogaadiyey geesinimada ciidamada kenya dagaalka kula jira al-shabaab master samson ayaa qiray in ciidanka kenya ay ka dagaalamaya soomaaliya ay la kulmeen laba dagaal oo khasaare xoog leh ka soo gaaray kuwaasoo kale ah ceelcadde iyo kulbiyow hase yeeshee ay guulo wax ku-oola ka gaareen dagaalada ka dhanka al-shabaab waagaag dhegeystayaal qaybihii dambe ee barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaadaha ayaan isla soo gaarnay markaana ku soo dhowaada xubinta kalamaan
jidadka xiran iyo qaxarkii wuu batee allow qaadirow inaga qabo qalad dhe qalad kabiir dhe qaaja iyo juuc dhe dadow la'aanta miyaan lada amni ila'aantii miyaan ladaa war muqdisho intaan joogay wax badan baan ku arkay waxaan idin weyddiiyey xeeb lagu dalxiisiyo xamar xiisa badana habla xawralcayn iyo dulxishoota badana xeerbeegti talisyo xildhibaanna badana xabad layska riday iyo wadda xidhasho badana warriowga boosow intii yaradaad joogtay baad na barataye maad naga tegti intaadan waxyaabo kaleeta naga sii ogaan dadkana na wada barin war reer kalemaanoo may siin lahaa run sheeg hoob aragdan eebsheegu war nimanyaha waxaa la yidhi qof xisaabta maxalraadis ma aha marka ninkaa mar dambe yuunu xisaabinin xasuustaa ma xidhiirshana waa la yidhi waxaa kaloo la yidhi ummaddan xisaabtamin xoolaha ma dhanto xamarow khayaarka meeha waa ku jirtaaya abdiwelibka boosamay baan ku wargabnee heestilileey xamarey waa lagu xumeeyayaa ku haalmarinaaye war madeeyow intaaday tiriba magacaygaan ka gartay war waxaa la yidhi xujo iyo dhib baa xarunta yaal xididadhaadheer xas bay noqotay xulufooyin baas kala xirmaysteen inkastoo xubno badan la xulo xilalna loo dhiibo inkastoy xariiraan qudboo dhaar xaf lagu siiyo xoog iyo haddii xeel intaba laysku wada xoorshay xinjir dhaadshe iyo xaasid xamar laga xurayn waa war xaqiiqadan la aadine xamar lama xurayn waayin horta hujumu falamaasoo haajii falamaas allow xamar xaalkiisii waa la soo dhaafay intii xamar xaniinfay xoog iyo xiilo xariifkood aan waaye xujo yeeli maaye xabadkaygaan ku saara jug babacbabacbac kulub aal dhihi jiri hadda ma leh warsambaloolshe wuxuu yidhi dadka xamar joogaa waa dulqaad badan yihiin laakiin anugu waxaan u malaynayaa damiir xumo iyo doqonnimo inuu u qarinayo oo hadda waxamaan leenahay xaaji macows soo xanjeer axriiftagne waxaa hore loo yidhi xamar haddaad xamaal ka weyso xariifaa la noqdaa haweenbar adoo waayelehobata hariifnaga tiri halkamuhumaada war waxaydaan war ugu daalin xamar xaalkiisu sidii hore maaha hal guddoomiyuu leeyaho cumar filish baa xukuma asaguna wuxuu yidhi dadku ha dul qaateen dhibaatada haysata mar dhow bay ka baxayaane marka waa la doogiye yaan la dacaroon war cumar ma diidanine magacaabistaan diidanna sababtoo aan nin la soo magacaabay wixii loo dirsadu qabanaya war cumar wixii loo diray inuu qabtaa waa dan mas-uuliyaddiisana waa yaqaan iyo inuu wax kala dabbaro warnimayo war ma haysaane gaalkacyo masiibaa ka dhacday qarax baa ka dhacay dad badan oo masaakiino oon waxba galabsan barna ku dhintay barna ku dhaawacmay marka kuwii geysta allaha ka abaalmariyo kuwii dhintana allaha u naxariisto kuwa dhaawacmana allaha u boogadhayo laakiin soomaaliyu meel kastoo ay joogto ama garoowe ha joogto ama gaalkacyo ha joogto ama hargeysa ha joogto ama kismaayo ha joogto ama xamar ha joogto ama jawhar ha joogto ama baydhaba ha joogte ha ogaato nimankaasu inaysan cidna dhaafayn haddaan layska dhicin war qaraxa gaalkacya ka dhacay qoladii soo maleegtay muraadkoodii ma fulin madaxdii ciidamaday rabeen inay ka takhallusaan laakiin ilaahay ma dhihine masaakiin bay marteen warnimiyow maysiin lahaa mardaboolyaalku mada imiji i masaakiin midnimaka dhaafayaana mawlow maabuudow megentaa war reer kalamaana waxaan idin leeyahay yaa khiyaamo nala maaganoo sira maleegaya yaa carruuru maankii ka xaday qarax ku miidaanshay masiibada qarsoon yaa noqdayoo soo mushimay muumin war ma adigaan maqal macallinka dugsiga iyo shiikha duruusta ka akhriya masaajidka ku soo dila imaamkana ku soo dara mu'aadinkana hadaynina dadka moodo cibaado darkee laga waraabiye war ma adigaan maqal waagii dillaacaba bale lagu ducaystiyo dhiig daata mooyee cudurkiinnu daawiyo daryeel kale ma leeyahay war maadigaan maqal dabku wuxuu ka shidan yahay dunidan muslimiintu inta ay ka degaane yaa loo dan leeyahay daaha yaa ka dambeeya duulaanka yaa wada war isingan dheegna dugsigana hirnaang masaakiintana duugnaang dariiqana garxinaang oo daliilnang hayna yaa allow aniga waa yaabaye ma dukaamo ii suuq dadka lagu gadaa jiraanne warnimayo waxaa la yidhi naftayadu raqiistoo waatan sida rasaastii dadka laysku ridayo qarax lagu rakibaye xaggee ruuxda war waxba haysdaalina waxaan ku dhihi lahaa nafti ruux daldalayoo hilibkiisa u daashay haadkiyo dugaaga inuu taada daayaa waa dameero geesalay warya dhammaantii waxaan dhihi lahaa in kastoo rasaas laysku rido oo rag lagu laayo kama raysta aadmigu inay run isu sheegaan marka waxaan ku tali lahaa daalibaan iyo maraykanba waa kuwa wada hadlaye annaguna aan wada hadalno dhiigga dadka muslimiinta ah ha la badbaadiyo dadoo walaalayaalow dabushayda dhifi diintisalerme isdilaano nusukutaan dad walaala diindoshadoo beenina dalkay madhisinaana dowtay madhisinaana duulkow masinaagnaana diinta maranaana dooginantaan ku bahi waryaadheen waxaan maanta maqlay in magaalada muqdisho uu ka furmay shir u dhexeeya somalilan iyo soomaaliya waxaana la yidhi waxaa ku kulmay odayaal dhaqameed iyo guddigii madaxweyne farmaajo magacaabay oo muuse handaraab ma og yahay warniyow odayaal magaalada muqdisho laga dhex aruurshay somalilan shir kuma mateli karaane shir somalilan lagu xamanayaa dhacay dheh
warnimayo cid somalilan matelaysa oo xamar wadahadal ku gashay ma ogi shirkaasina wuxuu ka dhigan yahay cudurka kaa gala fardaha haddii laga gubo dameer dawada lama gaaraye warniyo maalin kasta mahdi guuleed bayle maareeye iyo saalax shirka golaha wasiiraday ka qayb galaan markaasaad leedahay somalilan wax matela shir xamar uguma qayb galaan warniyo miyaad maqal haddii dhegta ruux la jaro daloolku wuu joogayaa jaleeladan geedi ku yaal mirah lagan jalamsadaa marka adeer nimankaas waa nima soo shaqo tegey horta sawtii gaariya lahaa allaha u naxariistee dowga aada boorame kuma geeya daafeed maxaa loo daalayaa laysaga daba wareegayaa hore waxaa loo yidhi dilamo ciday kaa bixisaa mahana cid kale kuma gaarsiiso wardamaan war ma haysiine somaalilanna kama gaartaane madaxda qaranku waa kuwii sababa abni uga baaqday sanad guuradii booliiskoo ka dhacaysay garoonka kubadda cagta xalana kumaanda boolisiyo madaxtooyada ku dheggan ayuu madaxweynuhu tegi waayaa la yidhi waxaa kaaga sii daran oo la yidhi booliska saddex maalin bay ilaalada madaxtooyadu baaraysa haddana wadnaha waa la sii waayey warnimaya beenta iska daaya guddoomiyaha baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaraha ayaa ka qayb galay war meel maalinla kusuwaw kabiir maka qanacaaso أنت رئيس الوزراء سيدين هاد شد وأرن وياي waxaan maqli jiray hashu maankayga gadaya ma masaaray laqday horta madaxweynuhu maxanaaqsan yahay warnamada waxaan idin weydiiyey ra'iisul wasaarihii hore cumar cabdirashiid waxaan maqlay inuu boosaaso joogo wadahadalna ka wado marka ma odayaashii gobolka iyo daniyuu heshiisiinayaa mase waa kala geynayaa warwar mahaysiina puntland waxbaa u dhaqan arrintoodana ayagaa xallisanaya imaaraadkana waa ku jira warwar ma haysiine wax kastoo dhaca somalilan dhaqan xalliya bay leedahay ee qoladiina waa la weyn tahay iska daba meeraysta ما ميريس ما ها ما ها ما حكسو جرس أد نفترك ما ها منقتدو agar xamar lama kala xige ha qaldamin warwarka ayaan taabit kaa maqlin war faysal calawaraa wuxuu yidhi midkaan hargeysa ka ceerinaba muqdisho inuu tago waa calanka iska hugsanaa warnimada war ma haysaana shalay waad arkayseen wafdigii somalilan ka socday oo gurmadka siday ayroboorka aadan cadda waxay ka soo degeen ayagoo calankii somalilan garbaha u saaran yahay laakiin waxaa su'aalu ka taagan tahay dad calanka soomaaliya huwan oo hargeysa ma ka degi karaan war adeer somalilan waa hor calankaagana lama tegi kartid war adigu orod qaado laadkaaga maxaa noola qimaan arabana sheegaysa
waa mahadsan yihiin saaxiibada kalamaan dhegaystayaal waxaa la soo gaaray guntiga gabagabadii barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado barnaamijka waxaa soo saaray saaxiibkay galad dhanka farsamada waxaa iga saacidayey karaama anigoo sharmaarkaana waa idinla socodsiin intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waxaan idiga tegi doonaa heestii hordhaca barnaamijkaan idiin ballanqaadnay intaa barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono ammaana allah
dalkan ii dadkii diintay furqaan ii duunyada nool dawliin baahnay wadanayaw dawliin baahnay ah wadanayaw dawliin baahnay dalkan ii dadkii diintay furqaan ii duunyada nool dawliin baahnay wadanayaw dawliin baahnay Oy, wadanayaw dawliin baahnay dalkan faylahow daa'inkay nasiiyey dabeelis isgooshe wallinku doorsadaan deebko eleentiis qalanka kaduugu lamba dareeraw daldaladaaw dawliin baahna wadaneeyaw dawliin baahna wadaneeyaw dawliin baahna baddii doonka hayti malaykii deebalaaye odowkoo daldalaaw dubadaw karsadaaw sunkuna kadedii dawliin baahnaay wadaneeyaw dawliin baahnaay wadaneeyaw dawliin baahnaay baddii doonka hayti malaykii deebalaaye odowkoo daldalaaw dubudaw karsadaaw sonka kadeli dawliin baahnaay wadaneeyaw dawliin baahnaay wadaneeyaw dawliin baahnaay